الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه aadaakani baabu wusuuli hawaabi sadaqati sadaqada ajrigeeda gaadhitaanka uu gaadhayo sadaqada canilmayiti meydkii laga bixiyo ama loo bixiyo ilayhi ila lmayiti meydkii inuu gaadhayo baltaa caddaynteedii ayuu baabkeedii yahay وxadaثna mحamed بn cabdالlah بn نmayri qala xadaثna mحamed بn bshri qala xadaثna hishaam wa hishaam بn curwa can abihi can caaishata ana rajula nin baa ataa yimi annabiya salى اllahu عalayه wasalam rasuulku uu yimi kolley ninku wuxuu ahaa saxaabiga jaliilkaa sacd bnu cubaadata faqaala wuxuu uhi yaa rasuul اllahi rasuulkii ilaahay ow ina ummii hooyaday uftulitat waa la qaaday oo nafsaha nafteedii macnaa si faj-a ah kada ah ayaa loo qaaday u dhimatay walam tuusi manaanay dardaarmin oo dee ujeeddadu wakti may helinba ay kuba dardaaranto isaguna uu ka maqnaayo rasuulka ilaahay buu la maqnaayo oo gaswa lagu maqnaa intii uu maqnaa ayaanay sii dhimatay wa adunuhaa waxaan u malaynayaa low takalamad hadday hadasho macnaa haddii dee inta xanuunkeedii muddo ay xanuunsanayso ay makansato inay hadasho tasadaqad sadaqa inay la bixi lahayd oo ujeeddadu ay ku dardaarmi lahayd in wax laga bixiyo ama sadaqo taas baan filayaan u malaynaya afalaha ajrun ajri miyuu u sugnaaday oo iyada ajri iyo sawaab ma ka helaysaa in tasadaqtu haddaan sadaqaysto canha iyada xaggeeda anigu haddaan sadaqo iyadii u bixiyo sadaqo aan la baxan iyada ula niyoonayo wax ajri oo iyadii ugu sugnaanayo gaadhayaa ma jiraan qaala rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calay nacam haa oo haddaad sadaqo u bixiso sadaqadaasi way gaadhaysaa taas baa rasuulka ilahi yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxadaثanii suhayl bnu xarbin qaala xadaثanaa yaxya bnu saciidin xa waxadaثanaa abu quraybin qaala xadaثanaa abu usaamata xa وxadaثnي عlي بن xجri qال أخbarna عlي بن msiri ح xadaثna وxadaثna الحkم بن muسى qال xadaثna شhuعayb بن إسحاaq kulhm عan هiشhاm manaa afartoodan waa شhuعayb بن إسحاaq iyo عlي بن msir iyo abu usama حmad بن usama iyo yaحya بن سacيid الqطاn afartooduba waxay ka wariyeen عن هشام بhda الاسناaد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشhaةa وفي xadيiث أبي اسامة لkiن أبي اسامة xadيiثkiisa waxa ku sugnaa aفaرtan waa dee sدex markaa kuma sugnayn waa xadيiثka أبو اسامة ولم tuusi كما qال بن بشhri si محمد بن بشhr العبدي xadيiثkii uu هiشhام ka wariya ama riواayadii hore inooguma sugnayd وalam yqل ذلika الباqون lakiin inta kale وxun baaba yidhahdina um اftulitat نفسha وأظنha lو تkلمت o جuمladan ah وlm tuusi saddexdan هiشhاam ka wariyey may sheegine lakiin laba أصxaabtiisii kamida ayaa xadiidka riwaayadoodii de ay inooga soo wariyeen هiشhاam ay kuba sugnayd xadiidku kolley dariiqay dee duruqdana waa yeeshay waa xadiidkaasoo waa inoo taam noqday ama baabkiiba waa inoo dhamaaday cibaaradan uftulitat nafsuhana macnaa macnuhu waxa weeyaan waa maatat fajأa si kada ah ayay uba dhimatay lakiin halkan bay uftulitat nafsuhaa waxaan ku laqbeeyey dee naa'ibu faacil nafsuhaa inay toosaa u rafcisan tahay waana sidii ay kuba dabdiyeen lakiin dabdi labaadna way soo naqliyaan oo ah in dee waana sharax way ku sugan tahay uftulitat nafsaha la yidhaaho oo ficilkii asalkiisu inuu laba mafcuul qaadanayo markaa kii hore uu noqday naaibu faacilkii ka damiir mustatira nafsahana markaa mafcuulkii labaad uu noqdayba oo bal markaa taasna waa lagu laqbeeyo bal qaadiciyaad buu kasoo naqlaya riwaayaadkooda inta u badan inay nasbada yimaadeen oo bal mثalا taase lakiin macnuu waa mid keliya uno waa inay fajo iyo si kadaa u dhimatay waxaana sheekhu raximah الlahu taعaalى halkan luqa ahaan inoogu faa'iideynaya in wakulu شhayin fucila bilaa tamakusin faqad iftalat iftilaadka iyo iflaadka iyo waa wax dee si deg si deg dega ama faja u socdo una u suula marka wuxuu leeyahay shay kasta oo la sameeyo iyadoon dee ama laga fiirsan ama degenaan iyo aan loo samayn ba iftalata waa loo isticmaalaa oo waxaaba la yidhaha iftalata alkalaama iyo ikhtaraxahu iyo iqtadabahu bimacnaa markuu hadal aanu kasoo fiirsan soo diyaarsan irtijaalahan ulaba yimaadaba waa la yidhaayo macnuhu waxa weeyaan si deg dega ayay u dhimatay manaanay makansan wasiya iyo dardaaran walow dee riwaayo nasa-i leeyahay kuba sugnayd markay noqoto qisada sacd ibnu cubaade hooyadii in lagu yihi miyaa dardaarmayn oo maxaan kuba dardaarmaa xooluhu de waa xoolaha sacadun ay tidhi bal matalan saa riwaayo nasaa-i kuba timi bal xadiidka ta markaa inoogu sugan dee waa baabku wuxuu u baabaysnaayo sadaqa haddii maydkii loo bixiyo inay sadaqadaasi maydkii anfacayso ruuxana dee way anfacaysaayo camalkan khayrkuu sameeyo waalidkii ama uu sameeyo ciddan uu sadaqada uga bixinayo isagiina waxbay u taraysaa sida salaadii janaazadaba ruuxuna ajri buu salaadan ku helaya ruuxiina kale lagu tukanayana way anfacaysay saynu soo maray oo kanna way anfacaysaa laakiin sawaabkii wuxuu gaadhayaa sadaqadu meydkii wuu gaadhayaa bal taas baa iyada inoogu sugan sheekuna wuxuu soo noqonaya xagga sadaqadu inay gaadhaysa meydkii ijmaacii ummadaba ama culimadu inay ku ijmacsayn allahuma laakiin waxa fiican dee in loo baraarugo un sadaqa maxay tahay oo de waxaa dhici karta waxyaalo badan oo dadku ay leeyihiin waan ducaynaynaayo waalidka yaaban dee sadaqo la baxayna inaan sadaqa noqon oo sadaqadu horta dee waa waxaa qurbo iyo ilaah ad ugu dhawaatid loolaba yimaado laakiin dee cidda la siinaya waa cid baahan ay noqoto ama haddii uu ruuxu dee cuntuu samaynaya waan ducaysanaya baabuu leeyahay ama waalidkii baaban sadaqo u bixinayao dadkii dee dherigoodu bislaa yeeladnaa buu u wada yeedho cuntadii fiicnayd qaatay miskiinkii dabadaaba lagu joojiyay ama han baa la siiyey tani waxay noqonaysaa dee cazumad bay isu rogtay waa ikraamo cazumadana magac iyo xidhiidh dee adduunye iyo waxyaalahaasaa lagu doonaayo shay qurbo loola yimaado maaho sadaqa ma noqonayso sadaqa waa ruuxa muxtaaja ruux baahan wixii la siiyo taas ee qurbana looga jeedo taas baa sadaqa noqon taas baana anfacaysa laakiin waxaa kale ama qurbo aanu ruuxu laba iman ama se dee ciddii maxalkii dee ku habboonaa aan marin iyada sadaqa ma noqonayso bal marka hadday sadaqadu maxalkeedii dhacdo dee waa tanoo ummadna way ku ijmacsantahy dee xadiidkanna waa inoogu yimi sheekhu raximah llahu tacaala waa sharaxay uguba sugantahay wuxuu leeyahy waxaa kaloo lagu ijmaacsan yahay ducadu inay gaadhayso dee nusuustii xadiid qur'aan iyo xadiidba lahayd baa kuba timi waaba tan dadkii markaa dadkaa hore ee kaba horreeyey dabadood yimi kuwoodii fiicnaaye wanaagga ku raacay waladiina jaauu min bacdihim yaquluuna rabbana اkfir lana walikhwana aladiina sabaquuna biliman waa tan adciyada qur-aankuba taa ku badane bal malaa'igta ay u ducaynayso waxa weeyaan xamaladii carshiga iyo dadkii mu'miniinta ahaa iyo bal markaa duco marka ay noqotona meydkii waa ku intifaacayaa oo ducadii uu gaadhaya taasna waa ijmac dee nusuustiina haabitadahaydna way nooguma sugan tahay waxaa kaloo sheekhu ijmacaan soo naqlinaya inay gaadhayso qadaa dayn oo iyadna nusuustee sariixa kuba timi oo ruux haddii daynkii laga bixiyo waa ku intifaacaya taas oo dee daynka iyo wixii kaba imanaya ahaa maqaamkiisi fiicnaa in lagaba hayo taas waxay noqonaysaa wuu kaga badbaadayaayo iyadana daynkii waa kaga baxaya xataa ruuxan ka bixinaya qaraabadiisi iyaanu noqon dee cid kastoo ka bixisaa daynkii uu kaga beri noqonaya bal umuuraha wuxuu leeyahy ijmac ahaan buu soo naqliyey waxaa kaloo ansaxaya buu leeyahy xajkii meydka lagaba xajayay iyadana dee kitaabkan ku arki doonaa hadii alla yidhaaho oo dee xajka walow dee ta inoo iman doontaa ama wax farada un ay ahayd ama nadar ha noqota ama xajkii kale bal markaa xajkiina waa ansaxaya ida kana xaj alislaam buu leeyahay dee kollay qolooyin nadarkan kuba koobaa waa jiraan laakiin iyadana axaadiis baa inoogu imanaysa wax caaridaya ma jiraano xajkiina waa kaas allahuma xajku hadduu tadawuc yahay barhkood baa le hadduu dee kuba dardaarmay waa se haddii kale xajkaa faradka un baa laga xajaya ka kale lagama xajayo xataa qowl shaaficiyada qowlkooda asaxa ama wejkooda asixna waaba taasoo hadduu kuba dardaarme muhimku xajkiina isaga dee waayo cumradii lagaba cumraysanayeyna waa gaadhaya taa oo kale soomka ayay noqotay kolley iyaduna marka naska raacno rasuulka ilaahay wuxuu yihi xadiidkuna waa inoo iman doonaa man maata calayhi siyaamu saama canhu waliyu ruuxa dhinta ee soom lagu leeyey waa kii lagu lahaa hadda soom baa lagu lahaa waaba isagoo dee xanuunsanayay oo makansaday in soomadugu dee markaas deeto isagoon weli soomin dhintay ama dee safar baaba isagoon adigu weli soomin buu dhintay weligiisi waa kii qaraabadiisa ayaa ka soomaya waa weligiisibaa kaba soomayo soomkuna ansaxaya walow dee masalada iyada xagga soomku khilaaf jira bayn ahlicilmiga lakin dee naskiiba taa inoo raajax yeelayo oo madhabka shaafici xataa ee qowlkay iyaga markaa mashhuurka waa camal badan iyo idhaahano ma gaadhaya lakin qolooyinkoodii dee fiqi iyo xadiisba kulansaday waxay dee xadiidkan iyagoo eegayay raajax yeelaan oo wejka xaggaa ku yimay raajax yeelaan ee dee madhabo kalena waxaa dhici karta inay yidhaahaan waa camal badaniyo ma gaadhayo taas oo kale waxaa kaluu sheikhu raximah llahu tacala halkan isagana sheegaya oo halkan wuxu uhi faraajixu jawaasi canhu lxadiidi صaxiixa waana inoo dambaysa qur'aanka oo kale qira'at lqur'aan dee kollay wax nasa oo gaaro inoogu yimi iyada taas ma jirto oo dee kuwa nusuusiya baan raacnay oo kale marka shaaficiyada oo kale marka la eego qowlkooda mashhuurka dee iyagaba jamaaca min aaa min asxaabi shaafici oo qowlka ka duwani waa jiraaye lakiin madhabka shaafici marka la eego sida mashhuurka waxay leeyihiin qira'aduna waa camal isaga ruuxan u gaaro badani aho lamid maha camalkan dee isan sadaqadan iyo taas iyo lala baxaye maaliga aho saa daraaddeed ma gaadhayo ayay yidhaahaan lakin jamaaca min asxaabi shaafici waana sida axmed ibnu xambal iyo qolooyin kale ay leeyihiin haddii ruuxii loola niyoodo loola qasto arrinkuna uu yahay qurbo waxaa meelahan gaadhaya oo wixii qurbaa wixii daacaa ilahay daraadii loolaba imanayo taa weeye taas weeyaan qurbo ahaan ee waa gaadhayaabay yidhaahaanba kolley waxaa adigu jira uun acmaashan badaniga khilaaf baa jira ee malaa m qolooyinka ugu waasacsan umuurahan waa madhabkan xanaabilada oo kale oo iyagu leh acmaasha oo dhan ba ka dhigaya wixii iyagoo dee intan aan sheegnay ducadii imaka waa taas sadaqadii aan aragnay soomkii aragnay xajkii baan aragnay acmaalahaas ayay oo dee isugu jira camal badani iyo camal maaliyaba isugu jira iyo mid labadiiba sida xajkii oo kale soomku waa camal badani oo maxdiya sadaqadii iyo markaa waa camal markaa iyadu maali oo maxdiya xajkii labadiibu isaga jira markaasay leeyihin wixii kalena dee inahaasun bay la mid noqonayaan oo waa looga qiyaas qaadanaya camal dhamaati waa gelayaaba ayay yidhahaan waa ruuxu haddii bal waxa weeyaan uu gaadhaya alxaas kolley bal waxaan leeyahay mala shawkani oo kale kolley hadal dheer buu ku leeyahay kitaabkiisa imailodar xadiidkan markuu qabanayo oo kale ibnu taymiyana raximah llahu tacaala mujaladka afar iyo labaatanaad kolley su-aal la weydiiyey bay ahayd oo ah aayaddan waa laysa lilinsaani ilaa maa sacaya xadiidkii aydan idaa maata bnu aadam inqada camaluhu iyo isaguna hadal dheer oo kolley de isaga iyo ibnuqayim oo dadka qolooyinka dooranaya in wax kastoo dee khayr oo loola yimaado loola niyooda u gaadhayo wax kastoo khayra marka waxaan leeyahay baxdi dheer buu ku leeya oo mujaladka afar iyo labaatanaad oo dee safaxaad weeye safaxaad weeye laakiin nusuustii meeshan iyo waxyaala iyabuu tatabucayo waxaa la arkaa baxsi aad u nafiisa marka la eego adraafta masalada si uu ururinayo o kale shawkanna bal aayaddaas iyo taksiiskeeda oo iyawa ayaaba jirta kolley hadalada ibnu taymiyana waa laysa lilinsaani ma ilaa ma sacaya acmaashan gaadhaysa waxba isma anfeeyaan buu idhaa dee mana aha aayaddu mansuuk imaka taksiisna maahe aayadda waxay keenaysaa in ruuxu dee waxa uu isagu la yimi inuu leeyahay waa wixii uu milkeeyey lakin de sacyi kayrkii leeyahay hadduu isagii ugaba tabaraco ama taas oo kale de iyada ayadii waa wixii uu milki ahaan ama mudnaansho ulahaa waa wixii uu markaa saciyey xadiidkan idaa maata bnu aadamana dee acmaashani waa acmaashiisii uu isagu laba yimi bay ahayd oo waladkuna waa sacyigiisuu kamid yahay walad rajul min kasbi oo isaguna waa imtidaadun camalkiisii lakin bal wuxuu leeyahay un se san dee salaadii janaazada iyabuu soo qaatayo umuuro oo wixii aan isagu imakaba xoolahaagana adiga laho waa taasoo waa kasabkaagii baa la odhan lakin wax kale haddii lagugu deeqo waxaagii maaha lakin de waxay noqonaysaa ruuxii kale hadduu kuba tabarucay waa wax ruuxa ku intifaaci karo marka arrimahani waxa weeyaan sacyigiisii mahe lakin de waa intifaac intifaacna sacyiga u ka caamsan yahay waa intifaacu ku intifaacayo sacyi keyrkii leeyahay oo kuwa intifaacay dee kolley asbaabo kala duwanba waxaan leeyahay kolley waa adraafta masalada iyo umuura walow dee arrintiisa ikhtiyaarkiisu taa waasica yahay oo uu dooranayo waxa kalena waa laga qiyaas qaadano camal kastoo loola niyoodaa inuu gaadhayo oo qira'adii qur-aanka iyo wax kastaaba ay soo galeen bal dee marka iyaga agtooda acmaashii badaniga maxdiga ahayd ayaa sooba geli bal waxaan leeyahy lakin waa kalaam dheer oo yar nafiisa ruuxuna masalada uu yar tasawur guud u yeelanayo kolley hadalkaa shawkaadna waa jiray lakin imaam nawina raximah llahu tacala bal umuuro mudan ayuu inoo soo khulaaseeyo wixii ijmaacayo wixii khilaafahaba waa sheegay wixii nusuusi ay raajix yeelaysana waa ta aan tilmaanay baabu bayaani ana isma sadaqati wuxuu baabaysan yahay bayaani ana isma sadaqati sadaqada magaceedu yaqacu inuu dhacayo calaa kuli nawcin nooc kastoo min almacruufi macruufka macnaha waxyaalahan xagga sharciga wanaagiisa lagu yaqaan ama adiladii sharciga ina tusaysa inuu biri iyo khayr yahay sadaqo waa la odranaya oo macruufku waa maxay waa waxaa wanaagiisa ama mashruuciyadiisa ama inuu biri iyo daaco yahay aan sharciga aan ka ognayo xaggiisa kaas baa macruuf la yidhaha oo markaa dee khayraadkii dhammaantii oo dhan baa soo gelaya haddaba wax kastoo macruufi sadaqa ahaan magacii sadaqadu waayo ajri iyo hawaab buu leeyahay sida hawaabkaa sadaqado magacii waa ku dhacayaa sadaqo bal taas buu baabkeed iyo caddaynteed yahay xadaثna qtaybaة بن سacيidi qal xadaثna abu cawaanata abu cawaanana kolley waxaabuu inoogu jiray xalay markaan ku kordhinay qolooyinkii aan eegeynay xadaثna abubakr بn abi shaybata qal xadaثna cabaad بn اcawaam cabaad بn اcawaam in cmr اkilaabi waana nin iq oo atbaacu taabiciintii raggoodii dambe lakin hore inuu soo maray kilahuma can abi maliki اlashtaciy macnaa abu cawaana iyo abu cawaana iyo cabaad بn اcawaam labadooduba abimalik abi malik اlashtaci bay xadiidkan inoo soo socda ka wariyeen oo malik alashacina kitaabka birawyadiisi waa kitaabulimaan birawyadiisii ba waynu kusoo aragniya meelo kaba dambeeyo dee waxa weeya dahaaro iyo lahaydba oo waa sacd ibn daariq ba la yidhah waana nin taabiciyahan kunyadiisa ba aad loogu yaqaaniya nisbada can ribciy bni xiraashin isaguna waa taabici weyn oo mukhadrama caabidna ahaa saalixa dee hiqana ah mukhadramna ah markii dambena cumrigiisu dheeraaday ribciy bn xiraash horeynu usoo maray can xudayfata xudayfat bn yaman haddaba wuxuu yihi fi xadiiثi qutaybata qala qala nabiyukum salى اllahu عalayh wasalam waqala bn abi shaybata can nabiyi salى اllahu عalayh wasalam xadiidku waa mid un waa kii un wuxuu leeyahy labadan sheekhe muslim ayaa marka saxaabiga lasoo gaadho siiqadii uu isagu laba yimi bay ku kala duwan yihin marka markay noqoto qutaybat bnu saciid muxuu yihi can ribciy bni xiraashin can xudayfata qaala oo xudayfa yidhi qaala nabiyukum salى اllahu عalayh wasalam waa lafdiga qutayba ama abu bakr ibn abi shayba isaga muxuu ahaa can ribciy bni xiraashin can xudayfata can nabiyi salى اllahu عalayh wasalam qaala markaa macnu waa mid keliya waa siiqadii ay ku yar ku kala dunaayeen maxaa rasuulku yihi kul macruufi sadqa wax kastoo macruuf oo xagga sharciga wanaagiisa lagu yaqaan ama adilada sharcigu ina tusayso inuu khayr ama biri iyo daaco yahay sadaqatu sadaqa weeyo wuxuu leeyahay xukumkii sadaqadu lahayd xaggii sawaabka macnaa wax kasta haba yaraadee oo daaco ama khayra ama waxa aynu ognahay ee adiladii sharciga aan ku ognay wanaagiisa iyo daacanimadiisu sadaqo weeye ajri iyo sawaab baa laga helaya marka taa macnuu muxuu dee ruuxu shay min almacruuf inuu yaraysto maaha waayo ajri iyo sawaab baa ugaba sugan hadduu wuxuu dee wax lala baxayo yahayna inaanu ku bakayrin iyadna ajrigii baa ugaba sugane bal waxa roon un dee inuu wax kasta oo macruufo uu kuma dadaalo xataa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh macruufkii muxuuga an talqa akhaaka biwajhin dalq taas ama tabasumuka fi wajhi akhiika sadaqa waa umuuro ruuxu si kastaba uu laba iman karo sahlan aan kulfo lahayn iyadna macruufkii bay kamid tahay sadaqa laha bal markaa macruufku waana inoo badan tahay khisaasha khayrku waaba inoo iman doontaa khisaal kala duwan e waxa weeye waa shay kastoo macruufkii sadaqa wey macnaa ajrigii sawaabkii sadaqado kaleu leeyahy xadaثna cabdاللahi بن mحamed بn asmاء الضبaعiy qal xadaثna mahdiy بن maymun qal xadaثna waصil mawlى abi cuyaynata عن yaحyى بn cqayri عan yaحyى بn ycmara عan abi اlأswad الdiriyi عan abi dri أna naas bal casharka si inoogu yar socdo walow haddee caawa uu maqnaaba wakti aanan malayo s waxyaala aanan jawaanib bakansan ee haddana sanadadu kolley dadkuna waa dad inta badan inoogu soo noqnoqda ama aan soo marray yaanay soo noqnoqoninbo wax joogsii ma lahay laakiin taleenu yaxya ibnu cuqayl iyo yaxya ibnu yacmar iyo abilaswad idili ama abilaswad iduali du-ali iyo dili labadaba waa la yidhaahaa dee horeynu usoo marray isaga iyo yaxya ibnu yacmar ba iyo waa saddexdooduba taabiciintii bay kaga mid yihiin weliba yaxya ibnu cuqayl iyo yaxya ibnu yacmar waa isla daba qabo weeyaan oo min baabi riwaayat alaqraab bay noqon oo way isku dhow dhow yihin xagga abilaswad idilina waa taabici weyn oo mukhadrab oo ninka lahaa de walow cali bnu abi aalib radia allahu tacala canhu waardaah ay ahayd dee isaga ishaaradii iyo bal bilowgii ninkii naxwada dejiyey bal markaase ama asaaskeedii hore abilasad aalib bnu camrin ama camr bnu daarimin iyo baa la dha de bal kuyadiisa bu kushurogon bal abi asad idini can abi darin ana naasa dad min asxaabi nabiyi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi asxaabtiisii kaba mid ah ayaa qaaluu yihi linabiyi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi bay ku yidhaaheen ya rasuul اllahi dahaba way la tegeen ahluduthuuri dadkii xoolaha badan lahaa bilujuuri ajriyadii ajrigii dadkaasaa iska wada qaatay duhuurna waa jamcu dathrin oo mufradkiisi waa dathrin duhuur baa lagu jamciyey bal markaa waana almaal lkasiir oo dadkii xoolaha badan lahaa baa ajrigii iska wada qaatay ee khaasatan acmaashii badaniga ahayd iyagaba ay la imanayaan sida dadkaan aan xoolaa lahayn uu laba imanayo wixii maal u baahnaa ee khayr iyo daaco iyo camalba ahaana dee iyagii baa la gooni noqonayo way la dheeriyiinoo waa jaanibkay tilmaamayaan waaba kuwana maxay idhahen yusaluuna way tukanayaan kamaa nusalli sian u tukano oo halkaa anaga waxba lama dheerin isku ajri baannay wayasuumuuna way soomayaan de waana dadkaa daacaadkii la wada imanaye wayasuumuuna way soomayaan kamaa nasuumu sian u soomno markaa soomkiina waanu u simanahay oo ajri keliya ayaanu leenahay de waanu taa wayatasaddaquuna waa tan ajriga badan ay sheegayaano way la tegen ay leeyihin wayatasaddaquuna way sadaqaysanayaan bifuduuli amwaalihim xoolahooda waxa dheer iyaga xaajadooda dheer ayay la baxayaan o ay sadaqaysanayaan qaala markaa rasuulka ilaahi wuxu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh awalaysa miyaanu ahayn qad jacala allahu mid ilaahay yeelay lakum idinka idin yeelay maa taصadaquuna waxaa sadaqaysataan asalku tataصadaquuna buu ahaa labadan tood mid ahaan baa saadkii lagu idqaamay oo markaasay taصadaquuna walowna ishaarayo ama sheegayo in xataa haddii soodka la fudaydiyana macnuhu aanu isbedelayn oo iska banaan tahay haddaba waxaa la baxdaan ujeeddadu wax ajr sadaqo idii noqdo rabbi miyaanu idin yeelin ina bikuli taصbiixatin waa kan rasuulka ilaahay u sheegaya ina bikuli taصbiixatin taصbiixo kasta waa qowlka subxaan allah lagu qowlo si fudud ruuxuu la imanayo isagoo hawl ku jira isagoo dariiq soqda isagoo jiifa waa ka ina bikuli taصbiixatin sadaqatan sadaqa ku suganoo subxaan allah kastoo tidhaahaan ajri iyo thawaab sadaqa laydinka qoraya wa kuli takbiiratin takbiiro kastana allahu akbar kastoo tidhaahaana sadaqatan sadaqa idinku suganoo ajri iyo thawaab sadaqo waa macruufkii bay kuwani kaga midin wa kuli taxmiidatin alxamdu lilah kastana sadaqatan wa kuli tahliilatin laa ilaha ila allahu kasta sadaqatan baa ku sugan wa amrun farin bilmacruufi macruufka la faraana sadaqatun sadaqo weeye wanahyu nahyin can munkarin waxun dadka laga reebaana sadaqatun isaguna sadaqo weeyaanoo amarkii macruufkana ajri iyo thawaab ama sadaqa ka helaysaan ajrigeed macruufkii la faray munkarkii la nahiyena waa taas oo kale oo macnuhu waxa weeyaan daacaadkaas imika fudud si sahlan ruuxuu laba iman karaa ruux markaa aan maal kaaga baahnayn hawl kalena aan kaaga baahnayn baa sadaqo kuu noqonayo ajrigii sadaqada aad ku helaysaa xagganin amrun iyo nahyun wuxuu imaamku leeyahay raximah llahu tacaala waa nawowi eh waxay ishaaro tani u tahay ujeeddadu waa la nakireeyey wاlmru iyo wالnahyu lama odhane wa mrun amar iyo wanahyu nahyin oo dee ayaaba waa la nakireeyey waxay ishaara u tahay buu leeyahay xukmu sadaqa inuu fi kuli fardi min afraad اlamri biاlmacruufi wanahyi can اlmunkar oo sidaasaa loo nakireeyo fardi kastoo afraada macruuf laysfaraa ama fardi kastoo afraadda munkar la yskaba nahiyaa wax yaroo koobanba haba noqdee waa ajrigii iyo sawaabkii sadaqadu way uba sugnaanayaan marka wuxuu leeyahay sheekhu raximah llahu tacaala sawaabka ku sugan amarka macruufka la ysfaro haba yaraado ama nahinta munkarka layska nahiyaana uu ka badan yahay sawaabkii sadaqa ahaaneedee tasbiixda iyo taxmiidda iyo tahriisha ku sugnaa taasna wuxuu walow dee si ay imika inoogu wada yimaadeen sheekhu cillo ugaba dhigay waa masale muhime لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية وقد قد يتعين ولا يتصور وقوعه نفلا أما أمورha تصبيحda iyo تحميda waa suنayaal un ee suنayaal un weeye iyagu waajiب ma lakiin macروفka la isfarayo ama mnkarka la iska nahiyaya waa farض kiفاayة ee wixii macروفka ahaa hadii dad mid wax ka badani ay ka warhayaan guud ahaan buu saarayay inay macruufkaa faraan munkarkii la naahiyana waa fardu kifaaya awqaadda qaarkeedna farducayn buu noqdaa haddii ruux keliya uuni ruuxii dee makansanayay macruufkaa inuu fara ama munkarkaa nahiye uu yahay laakiin muxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala lama suuraysanayo inuu suno noqdo oo isaga suno ma noqonayo ama waa fardu kifaayun ama waa farducaynun ee farad iyo in sunana isku ajri ma waxyaalahana waa nawaafilo eetuu leeyahay waxaana la ogyahay ajru fardi waa ka badan yahay ajru naflio wuxuu u daliishaday inay labada ajri kala badan yihiina xadiidkii qudsiga ma taqaraba ilaya cabdii bishayn axaba ilay min adaa'i ma ftaradtu calayh oo waxaa dee ugu ilaahay ugu jecel yahaye isaga loogu soo dhawaadaa horta marka hore waa wixii faradkoo la guto markay taasi dhacay dabadeed ayaa ruuxu dee nawaafishuu badsaday ayuu maxaba ilaahay kuba helaya markaasa wuxuu kasoo noqonaya imaamulxarameyn waa yar faa'iidada ay leedahay baan hadalka usoo wada naqliyey oo muhim ah wuxuu oo min asxaabina can bacd اlculamaa imamxaramin ka soo naqliye ana hawaab alfardi yaziidu calى hawaabi الnaafilati bisabciina daraja imika waa iska yarduwo bal taas oo kaleo de wuxuu leeyahay nas haabito arrinkaa keenaya waa kala fadli badan inoo xadiidkaa saxiixu inoo tilmaamaya lakin qadarka intay kala badan yihiin intaas buu leeyahay imamxaramin baa can bacd اlculamaa kasoo naqliyey faradka hawaabkiisu inuu shaygii hawaabkii naafilada toddobaatan dicfi ama derajo dheeraanaya matalan salaadii faradka iyo salaadii sunaha ide iskuba nooca waxay kala dheeraanayaan sa dee sunaha cishaayiga iyo dee toddobaatan derajo isdheeraanaya taas buu soo naqliyo marka cibaadu raaciya wastanasu fihi bixadiisi waa inahan uga jeeda inaan u wada taam yeelo arrinkaas ujeedadu ay leeyihiin faradka sawaabkiisu toddobaatan derajo dheeriyay sunihii waxay yar weheshadeen istinaas usoo qaateen xadiid intaasoo hadalkii ku daayey macanaa ujeedadu sheekhu waa taleeya kamuu cabirin wastadallu bixadiis xadiis bay daliishadeen ee muxuu yihi istanasu istinaas maxay tahay taasi oo waa kolley waa imaamka dee kolley aqoontiisii sare iyo xifdigiisiiy waracani adigu umuurihiisiiy xadiiskan uu sheegayay makaalkan ma dhigane kolley waa xadiis dheero had iyo goor dee khudabadii ama dadkuna markaa wacdiga loo soo qaatay rabadaan ay soo gelayso oo salman alfarisi xadiidkii ahaayo bal masalan dee bil baa idin soo hadlaysay barakaysan oo ilaahay soomkiisa idinku fardiyeelay ana aan idin suneeyo man addaa fihi fariidatan kana kaman addaa sabciina fariidatan fima siwa waman addaa fihi naafilatan kana kaman addaa fariidatan fima siwaho macnaha xadiidka ninka dee fariido gutaan toddobaatan farad oo kale waa istinaastuu leeyahay oo dee waaba arrin faradkii eeg sunihii la gudanayay ramadaan wuxuu la mid noqday farad wakti kaleo la gutay fariidadii la gutayna toddobaatan kale ay la mid noqotay waa arrintan waa istinaadka kolley istinaadka wuxuu u yihi sheekhu raximah llahu tacaala xadiidka sanadkiisa dacfi baa ku sugan ama waa daciif xadiisku kolley waa xadiis dheero dee umuuro kolley de aad intiina badan aragteen waxaa ku sugan xadiidka dacfi baa kuba sugan oo ah kolley nin raawiyo ruwaadiisa kaba mida ayaa la daciifiya lakiin arrin baa dhacday kitaabkan la yidhaaho atargiib watarhiib ayaa ibnu khuseyme iyoba xadiidka wariyo de isagu inta badan walow isagaba dee kitaabku inta badan axaadiis dee sugan uu kuba warinaya lakin dee axaadiis kale ama kuwa uu ciladooda sheegaya ay jiraan ama kuwa uu habka uu ku warinaya ay tilmaamayaan inuu xadiidku kii uu saxiix yeelaya aanu ahayn marka mala cibaaradiisa waxay ahaydba in markuu xadiidka soo naqliyey in saxa alkhabar khabarkani hadduu sugnaado waxaan filaya nisqooyinka tarkiibka qaar dhacay intii baa dhacdo sax alkhabar baa meeshii soo baxay khabarkii waa sugnaaday ee waxa laga yaaba qolooyin kaba soo naqliyo waxyaalaha saas oo kale oo kaba soo naqliyo ama ay dee dadka qaar marka ay dadka lagu wacdiyo rabadaasi oo kale iyo haddii tarkiib lagaba naqliyo ama nusqooyinkiisi qaarkood dee in saxal khabarna halka way taalla ama meelo in dee arrintani adigu khalal baa meeshii naqliyada iyo waxyaalo dhacayime bal waxaan leeyahay sheekhu cibaaradiisi waa cibaaro aad u daqiiq aho xadiiskiina ma dhigan muu dhigan taasi ku dayay lakin istanasuu fi bxadii hadiyo goor marka wuxuu aan usugnayn oo kale istidlaal kama cabirayaan waa istinaasun kolkol wa wixii baa si waxaa lagu yar xoogeynayo loo soo qaadanaya istinaas iyo weheshi oo kale maaha istidlaal bal marka xadiiska waa inoo socda waamru bimacrufi sadaqa wanahyun can munkari sadaqa wa fi budci axadikum axadkiin budcigiis budcigu farjiga naftiisa waa la yidhaha jimaacna waa la yidhaha haddaba dee labadaba oo aba caadi uu qaban karaa axadkii budcigiisa sadaqatun sadaqa ayaa ku sugan oo ruuxii idinka idin kamid ahaa haweenadiisii markaa uu la kulmayo iyadana ajri ayaa looga qoraya qaalu waxay yidhaha ya rasuula llahi halkan saxaabadii way fogeysteen waayo arrimaha hore shay khayr oo lala imanayo ahaa oo inta badan oo kaa naftu ay iloobaysa isagoo fududba haddana iska diid ay ka tegayso oo waa hawadeedii iyo si ay doo isu khilaafsan yahay waa wax mukhaalafatulhawa ay kuma sugantahay kolkolna cibaado mashaqada taase ajri lagu ogaa ee wax ruuxuba shahwo iyo isagii uu doonayo oo shahwo gudashadeeda haddana ajri inuu yimaado tiibay qariibsadeenoo ay idhaah ya rasuulalahi ayaa tiimiyuu la imanaya axaduna midka anaga naga midi shahwatahu shahwadiisii oo dee haweenadiisii baaba uu jimaacaya ama uu u tegaya oo yakunu lahu uu sugnaanaya fiiha shahwada gudashadeed ajrun ajri uu kaba helaya qaala wuxu uhi otino sadq qaala wuxu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh ara-aytum bal waxa iiga warantaan low wadacahaa shahwadii hadduu dhigo fii xaraamin maxal xaraam ah waaba zinadii akaana calayhi ma ahaanayaayo fiiha fii qadaai shahwatihi haadi wasrun dembi mauga imanayaayo mid ku dambaabaya ma yahay ha wey o taa waa la garanaya de waa xaaraan bu kuba dhaco dembi weynba weye marka rasuulku muxuu yihi fakadalika saas oo kale saa markaa uu xaaraan uu shahwadiisii kuba guto ugu dambaabayo ayaa idaa wadacahaa hadduu dhigo shahwadiisii fi lxalaali xalaal oo maxal xalaal oo ilaahay u baneeye uu kuba guto kaana lahu ugu sugnaanayaa ajrun ajri ugu sugnaanaya oo saasa ajri ugu sugnaanaya bal in yaroo dabdiya xadiidka waan kusoo laameyay doonaaye inihii hore macnahoodu waa inoo wada caddaaye inta dambena rasuulka ilaahay wuxuu inoo sheegay ruuxu shaygan ilaahay u baneeye xalaasha ugaba dhigay haddii uu laba yimaado in iyadna sadaqa ay u noqono ajri ugaba sugnaanayo xadiidku markaa daliil wuxuu unoqonaya waxyaalaha mubaaxaadka ah ee mubaaxun ah marka hore aan asalkoodu daaco ahayn haddii niyo saadiqi meeshii ay la xidhiidho ama niyo fiicani inay cibaado isu rogayaan oo dee jimaaci haddii uu ruuxu cibaado markan uu noqonayo sabaab ka helayo uu ujeedo zawjada xaqeedii inuu guto isagii waxa weeye dee mucaasharadii macruufkii ilaahay amre taasba ay ujeedadiisu ay tahay ama uu isleeyay ila kulankan ilaahay walad saalixaba ha idinku siiyo ama qaradkiisi iyo niyadiisu ay tahay icfaafu nafsi naftiisii inay xumaan hadday noqoto zina inay kuba dhacdo iyo xaraam inay eegtiyo waxaa ama ay kuba fikirto naftiisii inay kaba dhawrsato oo uu kaga dhawrsado dee kol hadduu qarad ka gutay shahwadiisii gutay ama zawjadiisiiba saa uu icfaafiyo oo dee markaa naftoodii ay taas kaga badbaado xaraam ay kuba dhacdo ama ficilkii faaxisho haba noqoto ama nadarkii ama fikirkii waxaa lagu fikiraya haba noqote niyadu markay taa tahay waa maqsad saalixa oo fiican oo cibaadu wixii isu rogayaa waa taa ajriga laga siinayo kolley waa ta lakin arrinku hadduu waxyaalaha qalbigiisu kaa maraya shahwo gudashadeedu ay tahay de waa shay mubaaxa un lakin de wixii niyadii daacadii meeshii ma taalo halkan kalena xadiidka cibaaradan ugu dambeysay ama ara-aytum la wadaca fi xaraamin iyo fakadalika idaa wadacaha waxaa meesha inooguba sugan dee rasuulka ilahi qiyaas bu imika halkan warow dee naskii xadiidkii uu yahay laakiin si uu iyagii ufahamsiiyey arrintan waa arrinkan ah inuu xaaraami ay kaba imanaysa shaawo gudashadeed haddii maxal xaaraama lagu guto oo wasri ayaa wuxuu uga qiyaas qaatay dee arrinkan ka duwan oo ah dee taas muqaabilkeedna xalaashii ajriba kaba imanayo waxaa kuba sugan bu leeyahy jawaas lqiyaas oo dee madhab culamaai kafa wixii aan daahiri ahayn lakin xadiidka waxaa kuba sugan nooc ay ku magacaabaan qiyaas lcaks qiyaasku de wuxuu ahaan jiray marka asal iyo farac la eego xukumkii asalku lahaa in farcii waa xukumka naftiisii farcii loo soo gudbiyo kol hadday cilo wadaagsadaan taas buu ahaan jirtay oo xukumkii asal lahaa bal masalan imaka nabiidkii oo kale khamradii marka looga qiyaas qaadanaya nusuustii xataa u gaarkeeda aynaan eegin xukumkii khamra lahayd ee xaaraam ahaa ee kol haddaan ciladii kaba helayna isaga kuma sugnayn nabiidkii ayaa nabiidkiina siinay taas ba tani lakin waa ka duwan yahayo xukumkii cid cagsigii weye waa xukumkii marka qiyaasulcagsi bay dhahaan kollay suliyiintu bal xujanimadiisa way isku khilaafsayna xadiidku marka wuxuu u daliiliyayba qolooyinkiila waa xuj o de waa kan rasuulka ilaahay qowlkiisii nooguba yimi waa nooca qiyaas alcagsi ay dhahaano ee wixii imaka asalkii xukumkii uu lahaa cagsigii baa farci loo sugayaayo uu ka dawanya wax qaabilaya ki oo waa qiyaas alcagsi bay dhahaan waana wax xagga usul ay iskuba khilaafsayin lakin xadiidku daliil wuxuu yahay ciddii kuba camal fashay ama tidhi xujuu noqonaya xdثna xسن بن علي الحلواني qال xdثna أbو توبة ربيع بن نافع qال xdثna معaوية يعني بن سلام عن زيد أنه سمع لا سلام يقول bal kolley sanadku raggo horta dhamaan waan soo wada aragnay mararna way soo noqnoqdeen iyagu raggani lakin halkan معaawiyatu yani بn salamna wuxuu yani ula yimid waxaan soo ogaanay oo riwaayadiisaanay kuma sugnayn mucaawiyahana ku yahay buu doonay inuu caddeeyo ninkan wuxuu ujeedaa mucaawiya umuyna abu taba rabic ibnu naafic yihi wuxuu la jeedaa ibnu salam lakin can zaydin zaydkana waynu soo aragnay isagoo sanadku saddexdooda nisa ay sugu xigaano zayd ibnu salam weye waa walaalkii markaa labadan mucaawiyat ibnu salam iyo zayd ibnu salam waa walaalo anahu samica haddaba zaydkan baa muxuu maqlay abaa salaamin abaa salaam waa nin aynu isaguna soo marno mamduur magaciisa la yidhaha marar baynu soo aragnay iyagoo sidanba saddexdiisuguba xiga alxabashigiina wuu u yimaadaa kol kol waxaabay culimadu yidhahdeen alxabashigi maaha bilaadana xabasha ama xabasho in loo nisbeynaye waa qolo ximyar kaba mid ahayd oo magacan lahayd ayay nisbadu tahay taasna waaba la yidhaaha lakin waa kaasoo addoon madow bu adigo de waxa asalkiisu mala taas waa mamduur baa la odhanaya markaas abasalaamna waa ayo waa iyaga awowgood awowgood weeyaano waa mucaawiyatu ibnu salaam ibni abi marka ibni mamdurin ama ibni abi salaam o mamduurka waxa loogu kunyooday salaamkani oo inankiisii ahbaa loogu kunyooda abasalaam marka labadan walaala ayay kala warinaya ka dambe awowgii buu ka warinaya cawana iyada way noo soo noqon doontaa can jaddihima yaqulu xadathanii cabdullahi ibnu faruka marka abasalaam oo taabiciya wuxuu yihi waxa ii waramay cabdullahi ibnu faruka kollay magaca faruq haddaad aragta magaca jamiya carabi lamay bixi jirin oo waxa weeyaan taas waana ninkani de waxay u yimaadaan kutubta alqurashiyi taymiyi waa nin quraysha oo reer bani tayme lakin waa mawlaahum waa mawaalidoodii caaisha ayaa mawlaheedii yahay caaisha oo uu kaba warinaya xadiidka uma almu'miniin ayuu mawaalideedii kaba mid yahay oo markii hore dee reer madiina adee sham buu markii dambe dego waa nin taabici oo dhaxo hiqa ah kollay kutubta lixdaa kitaabkan aan hayniy abu da-ud buu riwaayo ku leeyahay kitaabkan aan haynina laba xadiis buu ku leeyaho mid waa kan ina waa xadiis meel damba ku iman doona xadiidkii ana sayid nnaasi yowma alqiyama ama ana sayidu waladi aadam xadiidkaas ayaa bal waxa weeye ayuu leeyahy abu da-udna labadaba lama wada wadaagsan isagoo abu da-udna kitaabkiisa kusugan xadiidka ana sayidu waladi aadam ayuu abu da-ud la wadaagsaday ujeedada abu da-udna kaa keliya kuleeyahy muslim baa labada leh mid way wada wadaagsaday midna muslim baa la dheer afarta kitaabe kale waxba kuma laha wuxuu yihi anahu samica caaishata taqul ina rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay qaala wuxuu yihi inahu shaniya khuliqa waa la abuuray kulu insaanin insaan kastoo min bani aadama ilmo aadam kamid ah calaa sitiina wa halaati miati mifsalin mafsilin way waxa weeyaan ha meel aan lahaa dabdigaan kusoo laabmaya waa sax halkan umaan ka bilaabi doonaayo dabdigu wuxuu ahaa waxaa la arkaa dee sidan carabka ku dhuftay idinka idinma taalo fakadalika idaa wadacahaa fi lxalaali kana lahu ajrun baan ku laqbeeyey waana suurtagal inay idin taalo kana lahu ajran ay idin taalo oo de waa suurtagal baan filaya sababtu labada dabdiba way ku dabdiyaan oo labadaba imaam nawina raximah اllahu taعala halkan wuxuu leeyahy de lahu ajran iyo lahu ajrun labaduba waa laba waj oo daahira intaasuu kuba dhaafaye ujeedadu haddii aan kana lahu ajrun idhaahno ismigii kaana ajru buu noqon de lahuna khabarki haddii kale ismigeedii ba waxaan ka dhigaynaa damiir musatira waana sidan ku laqbeeyo ama san kuma laqbeyntaas oo kana wuxuu ahaanaya markaana de kana lahu ajrun shaksigan waxaa usugnaanaya ajri baa usugnaanaya kana ajrun lah weeye isagoo de waa kaa isagu dee shahwadiisa iyo meesha xalaashaa kuba gutay ajri bay taasi u ahay ama iyada wuxuu ahaanaya kana lahu ajran kana wuxuu noqonayaa ahaanaya waa dee wadcigaas uu shahwadiisii meel xalaalo dhigay wuxuu unoqonayaa oo ismigii iyo damiir musadana ka dhigayna ajranna waa khabarkii ee lahuna wuu ku tacalluqaya una markaa isagu madkhal kuma laha halkii khabarkiiya ma dhacayo kana wuxuu ahaanaya wadciga caynkaasi ajran ajri buu u noqon lahu isaga waa intan lahaayo ujeedadu imaam nawina raximah llahu tacala labada wejun buu ishaaray oo labadaba way badnaan yihin un bu yidhi taasubu kuwa dhaafay ama waa daahir buu ka cabire bal haddaba xadiidka halkii baan kasii wadaya famankaba ruuxa buu leeyahy rasuulka ilaah inoo sheegaya mfsilku ama mfsilku waa dee intan laba lafood ay isuguba yimaadaanba waa la yidhaaho saddex boqol iyo lixdan xubnood oo kuwaa dee lafuu meelaha isaga yimaadaan ama lafood oo de ama meelahay kuba kulmayaan taas baa ilaahay kuba abuurayo xubnood oo kuwaas dee kuwa yaryar iyo kuwa waaweynba yeelanayo famankan baralah de intaba waa nicmo waayo lafahaas asulaamaana inoo iman doonta in lagaba cabiro walow macno ka asa khasanna dee sulaamaa lagaba cabiro oo waxaan jirkaba wujuudkiisu kuba xidhan yao dee seedihii oo kale raabid bay u yihin iyagii isku xidhaya hilibkan iyo waxan diirkan iyona waa wa iyagii huwana waxaan waxqabsiga iyo laablaabkan iyo xarakaadki iyo sakanaadki iyo umuurihiiba waa iyaga naftooda mafaasisha weeye waxaan waxyaalahan kale de waa wax iyagii un ilaalin iyo isku xid iyo adugu bal de iyaguba faa'iido badan leh daba markaa taasi waa dee nicmo weyn oo ilaahay subxaana watacaala inoogu nicmeeyo nicmo kastoo lainoogu nicmeeyena waxay mudan tahay dee ma wada gaadhayno bal maba tirin karno wain tacudu nicmata lahi laa tuxse lakin shukrigeed in ilaahay subxaana watacaala nicmadaa loogu shukriyo ayay mudan tahay marka rasuulkii waxaa laga doonaya ruuxii maalin kastaba inuu shukrigii la yimaado mafaasisha badan uu leeyahay lakiin sidayn ku gudan karnaa shukrigaas ama sadaqada laynaga doonaya inaan kuwa kaba bixino in ilahay uba shukriyo kugudanina waa tan faman kabara allaha ruuxa ilaahay weyneeya allahu akbar yidhaha waxamid allaha ilahay ku xamdiya wahalala allaha rabbi waxida laa ilaha illa allahu yidhaha wasabax allaha ilahay naseeye subxaana allah yidhaha wastakfir allahi ilahay dembi dhaaf weydiisa rabbi ikfir liha yidhaha astafir laha yidhaha wacazala dheereeye xajara dhagax can dariiqi innaasi dadka waddadooda oo dadku halka ay ka marayaan baa wixii dhibayay ayuu ka dheereeyey aw shawkatan qodax buu ka dheereeyey aw cadma laf can dariiq innaas ujeedada wax kastoo dhibaya imaadat lada can dariiq waaba tii khisaashii iimaankana ay ku aynu kuwa soo marray waa ta ugu yar shucabtii iimaankaaynu kuba soo marray haddaba wax dadka dhibaya wadadoodii ka dheereey wa amara amra bimacruufin wax macruufa aw naha can munkarin cadada tilka sitiina waa lixdankaas iyo whalaai miati asulama saddexdaa boqol ee dee xubnood ama lafoodba taas ee mafaasishaba ah tiradood in la ego aas dee intaas umuuraha la yimaada maaha mid kastaynu kala imanayo tasbiixdii iyo takbiirtiiyo marka takbiirtii iyo taxmiidkii iyo taaliishii iyo imaadat lada can ariiq iyo amarkii macruufki nahyiga waxyaalaha la isku daro saddex boqol iyo lixdan kalaba yimaada fainahu ruuxa caynkaasi yamshi waa soconaya dee shukrigii maalintaasi gutay weeye oo yamshi wuu soconayaa yowmaidin maalintaas walxaal qad zaxsaxa uu fogeeyey nafsahu naftiisii can naari naar uu kaba fogeeyey taas qaala abu tawbata warubama qaala yumsi ujeedadu halkan fainahu yamshi bedelkeeda waxaa la arkaa inuu yidhaho de iyadoo riwaayadna way noogu soo socotaaye fainahu yumsi oo yamshi bedelkeeda uu galabaysanayo cadcadda u dhic ama geli dambuu gaadhiba kol hadduu acmaashaa la wada yimi de waana acmaal hadda si sahlan lagulaba iman karo dariiq isagoo socda isagoo shaqaynaya isagoo adigu waa waa hawlahaas dee horta intooda badan wuxuu soconayaa ama noqonaya galabaysanaya yawmaidin maalinta waqad zaxsaxa an nafsahu can innaar bal xadiidka duruqdiisu way noo socon dee axaadiis kaloo lamidna way noo soo socotaa muhimku waxa weeye ruux kasta oo de waxa weeyaan nicmooyinkaa badan ee ilaahay inoogu nicmeeyey inuu sadaqo kala baxo ama shukrigeedii laba yimaada laba doo laga doonaya ee shukrigiina waxyaalahaas ku gudan karaa horena waxaynu usoo marray baabkii udaxada markaan haynay wayajzi min dalika maca dalika ragcataani yarkacumaa fi duxa laba ragcadood waktigaa duxada uu tukadaana muqaabilka umuurahaas oo dhan ayaabay umamanoo taasi way inoo horeysayba halkan cadada tilka sitiina wahalaai miati sulama kole halkan shuraaxdu arrin bay soo yar qaadaan oo ah laftigan athalaai mia thalaaa waxay u idaafaysan tahay mi ay u idaafaysan tahay de asalkuna baabka idaafada wuxuu ahaa mudaafka inaanay aligelin mudaaf ilahiga ha gasho oo ka damba ha gashee ka hore inaanay gelin oo imakana kii hore ku jirta athalathi miatin marka saas oo kale loo idaafeeyo lama noocaasi wuxuu ka suurtagalaa weliba marka labadaba la wadageliyo weeye idaafada aan maxdiga ahayn dee sa marka darib rajuli oo kale iyo adigu bal maalan idaafada aan maxdiga ahayn ayaa labadaba inay asho weliba taasna labaday wada gashaa haddii aanay labada gelina waa in kelimo mudaaf ilayhi kasii dambayso asha ay ku jirto meesha ay timaado lakin waxyaalaha kale idaafada maxdiga ee umuuraha nima yimaadaan oo mudaafka iyo idaafada iyo ashi ma wada kulmaan halkana waa tatan ah bal waxa weeye un adigu bal waa si halkan dhacdee lakin bal mala nooca kale sidoodii un baaba lagula lagu xambaaray un oo kale barhkood athalathi miatan oo tamyiiz ahaan iyo aqriyeyna way jiraane lakin laftiga xadiidku bal taas buu inooguma imanayaa wuxuu adigu leeyahayna xadiid horo axsi marka aynu kitaab aliman kuba soo marno axsuli kam yalfidu bilislam kaas ba bal jawaabteeda iyana iyo ay horeysiiyeen bal adigu waa nooc yar jira oo iyada halkan dee noocyadii ay tani kaba iman jirtay na aan ahaynba bal insha allahu tacaala jawaabahooda iyo dhan baan insha alla soo geli doonaa casharkan dhaweeyo caawa wakti baan jirin o dee koraanka oo dhulka ayaa madoobaaba imaka ishkaalkun bay yar muujiyeen shuraaxdu waana ishkaal dee naxwi ahaan jireen lakin dee tawjiihaad kala duwan ay ku tawjihiyeen xadيثna drqdiis way noo socota وxadثna cبdالله بن cبدالرحمن الdاrmiي qال aخbarana yaحya بن xasاn qال xadثnii معaawiyaة qal aخbaranii akي waa tieg imika walaalkii buu sheegay aخbaranii akي زayd bhada الاسناadi waa isnaadkii aynu kaba soo baxnay mثlw غayr anahu qal wuxuu yihi aw amara bmacruفi oo halkaa wa amara bmacruفi ayaa aw bay ta aw amara bmacruفi وaqaala waxaa kaluu yihi fainahu adeeg mucaawiye waxaa ka warinaya yaxya ibnu xasan markaa nin la yidhaha ina markii hore mucaawiye waxaa ka warinaya abu tawba rabiic ibnu naafici fainahu yumsi yowmaidin oo bal markaa taa hore dee khilaafkaa jira yamshi iyo yumsi taa hore way ku kala duwan yihin oo kolkol waa kale waxba dhici lakin halkan oo kale fainahu yumsi oo iyada tan bay riwaayaadku kuba yimaadeen yamshina way noo dambaysaa waxade macnuhuna waa isla mid oo macno isbedelaya ma jire وxadثna abu bkr بن ناaفiع الcabdiy koley ninka nin badan bu inagu soo noqnoqdaaye lakin de kunyadiisa buu aad ugu shuhroobay mحamed iبn aحmed iبn ناaفiع نaaficna waa awowgii magaciisa mحamed ba la yidhah abihi aحmed ba la yidhah naaficna awowgii buu noqonaya qال xadثna yaحyى بن kaثيri qال xadثna عaliي yعnي بن المبارki qال xadثna yaحyى عan زayd بن سلام عan jadih abi سلام qال xadثnي cabdاللahi بن فaروq أنh samع عaiشhaةa تquل xadiidkii waxbay nooma soo socdaan dee laftiya uun mooye xagga sanadkana dee wax yar ba isyar bedele dadna way nagu soo kordheen horta bal zayd ibnu salaam eeg imaka anahu samica ba salaam ba ahayd imaka waa kan can jadihi abi salaamin waa awowgii mucaawiya meeshii aan ku jirin oo yaxya ibnu abi kasiir waa ninkii in badan aan soo aragne lixdii ninay horena inoogu jireen dee tarjamadiisa a soo qorteen ayaa ka dambeeya yaxya ibnu abi kasiir ninkaa ka warinaya zayd ibnu salaam lakin yaxya ibnu kasiir kalaa soo galay oo caawa weliba ay inoogu horeyso yaxya ibnu kasiir eeg waxay ku kala duwan yihin isku dabaqaba mahaeg way kala horeeyaan oo xataa sheekiisa usii sheekh yahay yaxya ibnu abi kasiirkii aan naqaanay mid waa yaxya ibnu abi kasiir midna waa yaxya ibnu kasiir oo isaga maaha kunyo maaha yaxya ibnu kasiir ibnu dirham oo alcambariya waa dee mawaalidii reer bani cambar un waana nin siqa ah kitaabkana saddex xadiis buu ku leeyahy lakin kani uhoreeyo bal yaana iska kain qaldamin yaxya ibnu kasiir ibnu dirham iyo yaxya ibnu abi kasiir الطaai oo aynu dee sikaaru taabiciin ah ninka kalena waa ninka atbaacu taabiciinta labay kala yihin mid waa kasiir ibna abi kasiir أنه سمع عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق كل إنسان بنحو حديث معاوية عن زيد وقال فإنه يمشي يومئذ halkii يمsي bdlkeed ayaa halkan ymشhi ba ujeedadu markaa maxay tahay halkan ymشhi bay ku wada wariyeen oo ama ruwaade halkaa horena ti inoogu xigtayna bal mثalا kama warinaya بن xaسan معaawiyana fainahu ymsي yوmaidin weeye ama ta ugu horeysa ayaa ymشhi iyo yumsi iskhilaafkaas ama kolkol dee ay kuba yimi waa ka yihi waxaa la arkaa inuu yihiba yumsi u yihi macnuhuna mid waa macna noocado hadii la yidhaha waa soconaya maalintaas iyo waa galabaysanaya maalintii wax keliya inoo wada tilmaamayaan xadثna abubكر بن abي شhaybة qال xadثna abu usamة عan شhuعbة عan سacيid بn abي burdة عan abيه عan jadه عan النabiي slى الlaه عalيه وasلم abu burda waa in abi musa alashcari oo awowgan rasuulka ilaahay ka warinaya oo abu musa alashcari abu burda iyo aabihina hore baynu in badan usoo aragnay lakiin saciid ibn abi burda oo atbaacu taabiciintia kolley caawa inoogu horeysay lakiin axaadiis dhowruu leeyahay oo inoo dambeeya waana nin siqoo dee qoyska kaba mid ah ee ujeeddada iyagoo san isu wada xig nin kaleo burayd la yidhaha abuburda awow yahay baynu soo arki jirnay oo awowgii abuburda kaba warinaya lakiin saciidkan baynaan hore usoo aragay lakiin marar kaleu inoo dambeeya qaala calaa kulli muslimin ruux kastoo muslima sadaqatun sadaqa korkiisa sadaqadu maa dee waajib inay kuba tahay ee waa nadbi imika calaa sabiili nadbi ruux kastoo muslima inuu sadaqo ka bixiyo xubnihiisa isagoo ilaahay subxaana watacaala uguba shukraya taas baa korkiisa wey qiila waxaa la yihi ara'ayta bal waran oo rasuulka ilaahay baa lagu yihi in lam yajid ruuxu haddaanu helin oo aanu dee wuxuu la baxo dee sadaqadii bay uqaateen tii maalka un si dee marka sadaqa la maqlo dihniga ama u degdegaysay haddaba haddii aanu helinba wuxuu la baxo muxuu yeelayaa qaala markaa rasuulka ilahi wuxuu yihi salawaat ullahi wasalaamu aleh yactamilu waa shaqaynaya oo biyadayhi gacmihiisa ku shaqaynaya yactamilu macnaa yacmalun weeye lakiin ifticaal baa laga cabiraya yaftacilu manaa mubaalaga daraadeed un ku xeel dheeraan oo kolley waa wax juhdi iyo takaluf u baahan waxa weeyaan waa shaqaynayaayo fayanfacu nafsahu naftiisa intuu wax shaqaysto ayuu wixii uu kasbaday horta naftiisa ku anficiyo dee dadka baryadoodi iyo baahidoodiibu kaga badbaadi reerkiisa iyo dadkiisina uu ku masruufi wayatasadaqu wixii dee uu markaa ka go-ana uu sadaqaysan oo haddii aanu xoolo kala lahayn hawlaha qabto ha shaqeeyo waxa uu shaqeeye naftiisiina wuu ku anfacayaayo hadday tahay isaga iyo dee dadkii kuba xidhnaaba in gees kalena wixii dee ka go-ana uu sadaqaysan qaala wuxuu yihi abu muusa dayla waxaa lagu yihi ara'ayta in lam yasadix bal haddaanu camalkaasba karin sagu ajri iyo sadaqada ku baxayna waxaa la yihi ruux kasta sadaqa korkiisa sadaqadii hala baxo kii sadaqa hayse maal hayse uu la baxay kii aan haysan waa kan rasuulka ilahi yihi yactamilu biyaday hadduu taasna kariba waayo sebuu sadaqadan ku gudanaya qaala wuxu uhi yuciinu wuxuu u kaalmayn dalxaajati baahi iyo xaaje ku u saaxiib almalhufa almudar waa dhibaataysan oo dee mustakiis adog ha dhibaataysan ama madluum ha noqdo ama daruuro kale haba hayse kii xaajada u saaxiibka malhuufka ahaa ayuu u kaalmaynaya taas buu ihi oo wuxuu sheeku leeyahy almalhuuf cinda ahli lqda yudlaqu cala almutaxasir wacala almudar wacala almadluum ruuxa madluumka malhuuf waa la yidhaha ka mudarkee dhibaatadu haysata waa la yidhaha kol kol ruuxan dee qoomamo iyo nadaamo iyo taas murugoona iyo qoomamaysanna malhuuf waa la yidhaha oo wuxuu kasoo qaadaya ta ya lah naf ya lahfa nafsi cala kada oo kale oo waa dee masalan kelimo in ruuxu uu laba yimaado isagoo taasi qoomamo iyo murugo u ka murugeysantaya wax dhaafay haddaba balkaasuu kaalmayn qaala wuxuu yihi abu muuse qiila lahu arayta in lam yasadec bal adigu saxaabadii way ku celceliyeen ama ciddii su-aashan lahaydee dee saxaabigaasi dee waa haddii bal dariiq uu ruuxa ka owdmo waxa kale uu sadaqadan ku bixin karaa ama uu dee maqaamkii ugeliya si rasuulka ilaahay uguba sheego bal taasna hadduu kari waayena qaala wuxu uhi ya'muru bilmacruufi wixii fiicnaa ee wanaagsanaa buu dadka fari aw aw alkhayri waa shaki ama khayrkuu dadka faraya qaala wuxu uhi arayta in lam yafcal bal taa haddaanu karina ama aanu fadhina ka waran qaala wuxu uhi yumsiku can shar wuxuu ka joogsan faraha ka qaadi wixii shar ahaa oo wuxuu dee ka afxidhan kana joogsan faraha ka qaadi u ka fogaan shar fa inahaa khisladaasi fa ina huna bukhaari meelo way dhacday waana daahirbo imsaaku dee laftigiisu waa lafti mudakara imsaagaasi lakin dee khasla ahaan waa khasladaa ah imsaak sharka laga joogsado naftii laga xakameeya sadaqatun sadaqa weeye ruuxu naftiisa ku sadaqaysanaya waa sadaqo uu la baxayo ajrigii sadaqay u noqon naftiisana waa ku sadaqaysanaya وxadثna محamed بن المسنى qال xadثna cبدالرحمن بن مهدي qال xadثna شhucبة بhda الاسناaد وxadثna محamed بن رافع qال xadثna cبدالرزاq qال xadثna معmر عن hmام بن منبه qال hda ma xadثna أbو هريرة عن محaمد رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم فذkر أحاdيث mnها xalayna waa soo maray riwaayadan oo kale وqاla رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahy wuxuu yihi كل سuلama xubin kasta oo min annaasi makana mafaasishii saddex boqol iyo lixdankeyd baan ku fasiranaynaa walow dee sulaamo luqada asaabicda faraha un lafahoodan iyo meelaha mafaasishooda isugu yimaadaanna sulaama waxa weeyaan luqada ay uba timaado imika halkan waa mafaasishii saddex boqol iyo lixdanka gaadhay sida xadiidka hor aan kuba soo maray haddaba sulaamo kasta ama xubin kasta iyo dee laf kasta oo min annaasi dadka xaggooda ka ahaatee calayhi mala calayha baa daahir kuba ahayd laakiin sida bay kuba timi o ujeedadu xubinka ama cudwiga korkiisa waxa ah sadaqatun sadaqo ay tahay ruuxu inuu kaba bixiyo sadaqadna waa sadaqatu nadmi wa targiib ilaa iijaab wa ilzaam kula yawmin maalin kasta maha waa maalin kasta oo tadluc aleyhi fiihi shams oo hadduu maalin ka bixiyo sadaqadii ama acmaashii khayrkaa la yimaado maalintaasun bay dee sadaqadeedii ama shukrigeedii u gutee maalintii kale waa laga doonaya maalin kastaa laga rabaaba tadlucu fiihi shamsu markaasaa rasuulka ilaahay isagoo inoo sheegaya sadaqaadkan sida loola baxayo dee arrimuuna maaha wax adaguna ruuxa maal un kagaba xidhan camal kastoo khayr oo fududba sadaqadii buu unoqonaya markaa cid kastaaba ay karaysaa wey ruux kastoo muslimi sadaqadii inuu loo baxa markaa uu karaya wuxuu ihi tacdiilu bayna اlisnayni an tacdila wey inaad u cadaalo fasho bayna اlisnayni laba shaksi dhexdood oo ad heshiisiiso islaax baad dhexdoodii ka talisay sadaqatun sadaqo weeye tacdilu bayna اlisnayni adugu waa an tacdila bayna اlisnayni oo taasoo sade calى xaddi qowlihim tasmacu bilmucaydiyi khayru min an taraahu oo kale kale mucaydigu waa nin dee loo nisbeeyey malaha reerkaasoo mucaydi o malaha nin faati ku ahaa dhib badan oo dee waxa weeyaan adigu aan la loodin karin oo dee ta dee wararkii ka imanayay waxyaalahaas ayaa nin malaha dee madaxna ahaa ayaa cajabiso markii dambe isagoo hadda markii hore malaha dee lada dee wuxua fatika aho dhib badan oo dee uu doonayaba inuu dilo markii dambe malaa intuu amaan yeelay buu dalbay inuu yimaado e waa yimin oo waaba nin marka la eego qasarkiisa iyo foolxumadiisa iyo si u markaasi markaasaa baqalkiisii iyo aragiisii baa kala dunaado dee tay maha de waa ka qaacida naxwigaana u noqotay naxwina misaal buu unoqday maama carbeedna uu noqday tasmacu bilmucaydiyi khayru min an taraha adoo macnaha asalka waa maxay an tasmaca bilmucaydiyi marka masaladii lagu awila samaacuka bilmucaydiyi bay noqon halkana waa icraabtaas oo kale adigoo ninkaas maqla ayaa ka roon aragiisa ad aragto dee warkiisa iyo isaga isma lahawi tacdilu bayna اlisnayn صadaqa an tacdila bayna اlisnayn صadaqa ay cadluka bayna اlisnayn صadaqa watuciinu rajula adoo u kaalmeeya fi daabati waa sidii waa an tuciina une kaalmeyntaada ninka ad u kaalmayso fi daabati waa daabadii u isagu lahaa oo fataxmiluhu aad ku qaado calayha waaba ruuxii o ama waad u qabatay si uu fuulo ama waaba ruux weyn oon fuuliba karayn ama si una ufuuli kari waayo waxaad u kaalmaysay si u fuuli lahaa ee uu daabadii ufuuli lahaa aw tarfacu lahu ama si aad u kor yeesho calayha cala daabati mataaca alaab dhulkii ka taallaad u qaaday ama isagii baad u saartay alaabtiisii daabadna waati u isagu lahaa taadiiba maaha arrinkaas kaalmayna caynkaas eed ruuxii ama badi saarto ama ad wixiisii kaleba u qabato alaabtiisi aad u kor yeesho taasna sadaqay noqonaysaa qayb markaa ajrigii ama sadaqadii lagaa doonaya aad markaa ku gudato qaala wuxu uhi wlkalimatu طayibatu hadalka fiican waa kelimada fiican ee ad cid kuba odhanaysaana sadaqatu sadaqa weeye iyaduna macnaa intuba waa ajri sadaqa de waa waxyaalo sahlan oo ruuxu ruux kastaaba uu laba iman karo weeye wakulu khudwatin tallaabo kastoo tamshiha ila salaati xagga salaada iyo jamaacada ad u qaadaana sadaqatun sadaqa weeye watumiitu ldaa waxay dhib ahaayee dadka dhibayo od kaba suuriso can iariiqi ariiqa marka waa wax kastoo dee imaada ay kuba sugan tahay oo adigu meela dhibi ay kuba sugantaho dariiqii ka qaado kuwa aynu soo marnay uu kamid yahay dhagaxii iyo qodaxdii iyo laftii iyo wixii kalena waa lamid ciraaqi oo kale kitaabkiisa darxu tasriib taqriib asanida uu kuba sharxo kale koley matiga sheekha weyn baali zaynudiin inta horena isaga sharxey markii dambena inankiisaa taam yeelay waliyudiin baa taam yeelay oo kale ayaaka soo geliya tawsicadii dariiq dariiqi haddii dee cedhidigiisa uu dadka ku dhibayo oo kaleo loo waasiciyo oo kale bal waxyaalahu soo qaada dadka ay dee dariiqa dhexdiisii intay dee dariiqii gooyeen wax ku iibinaye fadhiistay oo kale oo dadkii markaa maaradii dhibayo laga kiciyo leeya dadka caynkaasoo laga kiciyo o laga durkiyo dariiqii maaradii baa xaq u lehe wax kale xaquma laha o kale dee waktiyadoodii waxaa la arkaa safiya marwo dhexdooda dadka ay saciyeen bay ku iibinayeen dhex fadhiyeen oo kale ayay soo qaadayeen marka waxyaalahaas oo dhan buu imaadadii ad-ada imaadatul-ada can dariiq kusoo daray oo waxyaalahaasi waa dee wixii dadka dariiqa dhibaya oo dhan oo lagaba suuriya taasna sadaqatun sadaqa weya bal macna xadiidka wana xadiidka arbaciinka iyo kuba yaalo waa inoo daahir axaadiisna koley dhamaana riyaadka way kuba hoos sugnaayen baabun fi lmunfiqi walmumsik wuxuu u baabaysan yahay kii wax la baxaye maalka iyo kii isagu maalkiisa ku bakaynaya haystay bal waxyaalo dee markaa umuuro kuba yimi oo midna dee duco loo duceeyey oo dee khayri ajriye bishaara ugu sugan midna waa habaar la habaariyo waciid baa ugaba sugane iyo digniin jaanibka la isaga digayo وxadaثnي الqasim بن زkrya qal xadaثna khاld بن mkhldi qal xadaثna xadaثnii سlayman whu بن بilal qal xadaثnii mعaawiyaة بن abi mزridi عan سacيid بn yasاri عan abi هurayraةa qala qala rasuul الlahi slى الlهu عalيه وasلم ma min markaa abi mزridna cabdiرaحman بn yasaar baa la yidhahba sharxa bay ugaba sugan tahay waa abi mزridka mعaawiya aabihi wuxuu yihi markaa سacيid بن yasاr عan abi هurayrata qala qala rasuul الlahi slى الlهu عalيه وasلم ma min yoomin maalinimo jirta yusbix ay waa berisanayaan alcibaado addoomuhu fiihi yoomkaa dhexdiisa waagu uu beryayo ilaa oo la helo maalin waagu ama cadceedeedii awaageedii uu beryay malaka malakani laba malag baa yanziraani soo degaya fayaqulu axaduma midkood baa odhanaya haddaba wadiifo loo diray ilaahay baa u diray inasa yidhaha dee ducadoodna waa la aqbalaya allahuma ilaahay ow actisi unfiqa kii bixiyey khalafan dee ilahay baa yihi wama anfaqtu min shayin fahuwa yukhlifuba waa taas anfiq unfiq calaykana waa tan xalay soo maray ka isagu wax bixiye maalkiisa dee duruqda khayrka kuba bixiya ilaahw ciwad iyo bedel siiya wax kale ugu soo bedel wayaqulu aakharu ka kalena wuxuu odhanayaa allahuma ilaahay ow acdisi mumsikan kii haystee maalkiisii ku bakayray haystee infaaqii ka manci aan wax bixin telefon halaag baaba maalkii uu kaba baabao ama telef isagaba ah labadaba culimadu dee waa ixtimaalayaan bu idhaa bal xadiidka ta inoogu sugan waxaa de waa dee ducadaasi waa meelna waa midna waa taxdiir midna waaba bishaaro weyn waxaana sheekhu leeyahay waana arrinkan midna dee ducada uu ku mudanaya midna habaarka uu kuba mutay wa fi linfaaqi fi daacati wamakarim akhlaq wa cala alciyaali wadifaani wasadaqaat waa bixintii maalka lagu bixinayo waxyaalaha daacaadkii makarim alakhlaaq dadka ciyaalkii iyo qaraabadii iyo dadkii kaleba infaaqood iyo waxyaalahaas een saraf lagu tirinahayn imsaaka madmuumkiina waa waxyaalahaas oo laga haysto ee dee sarafkii wixii lagu tirinaya ama israaf haysashada laga haystaa kaasi madmuum maaha o imika halkan ma soo gelayo iyada tan buu leeyahay bab targibi fi sadaqati kolley wala casharka ila caawa halkan inoo joogo waayo wakti dheerna baan yar hel waana yar dheer baab yar dheerna wey allah subxana watacala ala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk allahuma zidna walaa tanqusna akrimna wala